waxaa magaalada jigjiga caasimada dowladdeegaanka soomaalida laga dareemayaa maalmihii lasoo dhaafay shidaal la-aan baahsan taasoo saameyn ku yeelatay nolosha dadka ku shaqaysta gaadiidka yaryar ee bajaajta kuwaasoo inta badani bulshada ay ku tiirsan yihiin gaadiidkan iyadoo inta badan gaadiidkan yaryar ee bajaajta ay ku shaqayso shidaalka nooca baasiinka ah iyadoo arrintani shidaal yarida ka jirta magaalada jigjiga ay cabasho weyn ka muujiyeen dadka iyagu ku shaqaysta gaadiidka yaryar ee bajaajta iyadoo ay u sheegeen idaacadda v o a dhibaatada haysata waxayna cabasho u direen ku saabsan sidii wax looga qaban lahaa arrintani dowladda walaal aad baad umahadsantahay magaxayga waa samater ismaaciil waxaan ka mid ahay dhallinyarada ku xugsata bajaajta ee magaalada jigjiga ugu horeyn horta aad baad u mahadsan tahay waayadan dambe waxaa jira shidaalla-aan aada baahsan ama bilii ugu dambeeyey waxaa magaalada jigjiga iyo qaar ka mida gobolada ka jira shidaalla-aan aada baahsan taasoo sababtay in dhalinyaro badan oo ku xogsan jirtay ama qoysaskooda ku biili jirtay bajaaja ay waayaan waxa ay reerooda ku bilaan inta badan waxaa jira shidaallo kala duwan oo deegaanka yimaada islamarkaana ku yimaada magaca deegaanka soomaalida islamarkaana loogu qaybiyo kaalmaha kala duwan ee magaalada jigjiga hase yeeshee waxaa dambe waayadan dambe hase yeeshee waayadan dambe waxaa soo xoogeysanaya waxyaaba la yidhaahdo suuqa madow kaasoo caqabad nagu noqday islamarkaana halkii litirna laga iibinayo boqol iyo toddobaatan bir haddaba annagoo ah dhallinyarada ku shaqaysata bajaajta islamarkaana ka mid ah dhallinyarada xoogsatada ku nool magaalada jigjiga waxaan dowladda ka codsanaynaa in hoos loo eego qiimaha shidaalka oo ah mid baalmarsan sharciga loo dejiyey qiimaha shidaalka in lagu iibiyo kaasoo samaynayaan dadyo kala duwan oo ka qaadanaya kaalmaha shidaalka islamarkaana ku iibinaya suuqa madow walaahi waxaan odhan karnaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaas arrintani way soo noqnoqotay islamarkaana ilaa iminka xal looma helin annagu waxaa nahay nin dhallinyara reer leh ku biila xaafadiisa iyo sidoo kaleta qoyskiisa ama xaafadda familkiisa aabihii iyo hooyadii ku biila haddana inaan maalintii o dhan kaalmaha aad ku jirta saf kadibna lagu yidhaahdo shidaalkiigu go-ay waxaa kuu qasbaysaa marka inaad si aad nolosha qoyskaaga u dabartid inaad meelo kale aad martid islamarkaana aad ku iibsatid boqoliyo toddobaatan bir oo qiimo kaoo ah qiimaan macquul ku ahayn wax naga soo gelinayaana ma jiro marka arrintaas hoos loo eega nihilaa cabdixakiin sheekh xasan oo wasiirka xafiiska ganacsiga dowladdeegaanka soomaalida waxa uuna la hadlay warbaahinta isagoo sheegay in shidaalka baasiinka oo aada u kooban yahay islamarkaana ay la socdaan shaqaalahooda habeen iyo maalinba sidoo kalena wasiirka waxa uu xusay in khaladaad ay jiri karaan balse tallaabooyin ay qaadeen dadka sida sharci darrada ah
maamulka magaalada jijiga waxaan idiin xaqiijinaynaa bensiinku horta aad buu u kooban yahay maalintii ama kaalin baa shubaysa ama laba kaalmood gabbal iyo kawaa waxa la jooga shaqaalaha xafiiska ganacsi ilaa ay dhammaata lagama tago laakiin haddana boqol kiiba boqol ma odhan karro dee qaladaad kama jiraan oo waa bini aadam maarata qalad way habeenkiibaa hataa maarata wuxuu qaladaad la samayn karaya marka taas magaalada jijiga oo kale taa wanada suurgarayn karna magaalada jijiga waxaa jira jirgaano iyo foostooyin baa meelaha qaar lagu iibiyay hadda toddobaadkan oo keliya toddobiyo toban meherood baan xidhnay oon shidaalkii yeelana soo qaadna waxaa kaloo iyadana maaragtay waxaweyan aan qabanay jinicsani baa inta badan laga keena shidaalka dhinacan cidhifka gaadhi baa lagu soo qaadaa cidhifkaa lagu iibinaya maadaama baahi wixii ay jirto oo aada loogu baahan yahay kotarbanay si walba la isku daya laakiin waxuu xafiisku ogol yahay oo sifo sharciga ku ganacsanayo oo liisan haysta oo meel jooga ma waa suuq madow maalinta lala kulmana waa laga tallaabo qaadaa haddii meelo cayiman odimka idinku maaragtay waxaweyan goblo ogi inay jiraan way nala wadaagayaan waan ka tallaabo qaadana tallaabo qaadka waa la wadaa laakiin maadaama uu yar yahay dee deegaanada kale laga keenyaa iyo kan inagay noo yaalla habeenkii laxad yaaba waa waa waa tuugo tuugadana waa haddadan lafteeda dad baa u xidhxidha sidoo kale wasiirka ayaa tilmaamay inay jireen kaalmo hadda ka hor la xidhay kuwaasoo uu sheegay in xidhayga uuna xal badan keenin balse hadda ay jiraan shuruuc qabanaysa dadka kaalmaha leh oo dhowaan uu ansixiyey baarlamaanka dalka sidoo kalena loo soo dhaadhiciyey deegaanada dalka si wax looga qabto ayuu yidhi dadka sida sharci darrada ah sharciga u baalmara kaalmaha hadda ka hor la xidhay maxaa maxaa natiijo ka timid horta kaalinta kaalinta tusaale ahaan gaar ahaan meelaha hal kaalin ee ku taalo marka la ashigo ilaa markaaba inaa xal la raadiyo mooyaane hadda ka hor ma jirin sharci qofka kaalinta leh sharciga lagu horgeeyo oo oo maaragtay waxa weeyaan muna jirin hadda ka hor marka maadaama uu markaad kaalintii xidho uu adeegii istaagayo dee dadkiina adeeg bay u baahan yihin kaalinta horta ma xidhnaan karayso markaa waa ina xal la raadiyo ama la ganaaxo ama digniin la siiyo marka ganaax iyo digniin baan ku wadayna ganaax iyo digniintuna xal badan muna muuna keenin arrintaa waan daleensanahay laakiin hadda waxaa lasoo saaray shuruuc oo baarlamanku maaragtay waxa weyan toddobaadkii hore ansixiyey taas oo qofka kaalinta iskale ee shuruucda iibka maaragta shidaalka ku xadgudba tallaabo laga qaadayo sharci lagu horgeynay marka arrintaa caqabad baa nagaysa hadda mustaqbalkana xal ba heli doonta sharcigaasina dhaqangal buu ka yahay guud ahaan deegaamada taasaa insha allah hadii la yidhahdo natiijo keeni doonta arrintan shidaalyarida ay ka cabanayaan wadayaasha gaadileyda bajaajka yaryar ee magaalada jigjiga waxay tahay mid soo noqnoqotay waddooyinkii u dambeysay oo u baahan in wax laga qabto maadaama gaadiidkan ay ku tiirsan yihiin dad badan oo shacaba kuwaasoo u kala raaca xaafadaha magaalada jigjiga maxaa cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga